guddi ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa kormeer xaqiiqa raadin a ku soo maray xarumaha ay ka socdaan sahaminta shidaalka ee somalilan xubnaha guddigaasi ayaa haatan dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa markii ay dhammaysteen kormeerkooda wariyaha v o eda magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa la kulmay waraysina la yeeshay guddoomiyaha guddi hoosaadka khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan siciid maxamed cilmi oo horkacayay xubnaha wafdigaasi
golaha wakiilada ee khayraadka dabiiciga ah waxaannu ku tagnay go'aan guddidu ay go'aamisay bishii mey gudaheedii xilli buuq fara badani socday dalka ka socday gaar ahaanna gobolka togdheer oo arrinta ku saabsan shidaalka ayaa guddidu waxay go'aamisay in booqasho xaqiiqa raadina lagu tago deegaanka hase yeeshee hadda uun bay noo suuro gashay inaannu tagno iyadoo aynu doonayno inaannu kalfadhiga soo socda golaha wakiilada warbixin ka siino arrintaa burco iyo shirkadaha shidaalka ee bariga degan qaarkood baad fadhiisimadooda booqateen maxaad la soo kulanteen wallaahi waxaanu la kulannay wax weyn oo aananu markii hore maskaxdaba ku haynin waxaa noo muuqatay halkaa shirkad layado ganel energy oo markii hore dee aannu magac ahaanuunu haynay in halkaa ay ka wado investment xoogle ay gelisay shaqo badan inay ka socoto waa markii ugu horreysay ee golaha wakiilada iyo xukuumadda somalilan uu dhex maro dhaqdhaqaaq noocaas ahoo ay xukuumadda somalilan u fasilitayt garayso u oggolaato golahu in uu arrimaha shidaalka iyo shirkadaha shidaalka uu booqasho iyo kormeer toosah ka samayn karo marka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka wasaaradda macdanta labadaba waxaan jeclahay inaan halkan mahadcelin uga jeediyo markii aad booqateen maxaad ku aragteen maxaa ka socdaa bal dad badan baan war ka hayn waxa meesha ka socda waxaa ka socda saham ballaadhan oo sida ay nooga warrameen shaqaalihii halkaa joogay oo lahaa dad ajanabiya iyo dad soomaaliya labadaba dad reer somalilan ay ku baxaysay kharash fara badan oo malaayiin boqolaal milyan ku dhow haddii la yidhaahdo ku bixi doonto marka uu dhammaado waxaa noo muuqday shaqo ballaaran oo socoto shaqaalo fara badan gaadiid fara badan oo ah kuwii sahanka waxaa noo muuqatay halkaa in haddii eebe idmo muddada dhow waxaanu rajaynaynaa siday noogu warrameen in muddo dhow la helo warbixin rasmi oo ku saabsan xaaladda shidaalka ee dalku halkay taagantah laakiin haddaan hal tusaale kuu soo qaado hal gaadhiyoo nala tusay oo ka mida gaadiidka kuwan dhulka garaaca ee sahanka ee ay isku xidhiidhsan yihiin satalaatiyada waxay noo sheegeen qiimihiisu hal milyan oo dolar halkaa gaadhi hal milyan oo dolar inuu ka badan yahay laakiin haddaan ku weydiiyo siciid xajaaf weyne guddoomiyaha guddida guddi hoosaadka khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada ee somalilan marar kala duwan waxaad ku eedayn jirteen xukuumadda golihiina baarlamaanka xubno aad ka mid tahay in ay shirkadahani aanay haysan wax heshiisa oo heshiisyada caalamiga ay tahay in golayaasha la mariyo aragtida ma waxba iska bedelay maya aragtida ku saabsan heshiisyada dee waa arrin dastuuriyahoo wax iska bedelay ma jiraan laakiin tafsiirka la akhriyayey baa kala duwanaa waxaa kala duwanayd qaabka hadda aanu arkaynay iminka tegiddii aannu tagnay waxay noo muujisay waxaani inuu ku kooban yahay sahan keliya ee aanu la gaadhin oo aanu jirin heshiis toos oo ah wax soo saar hadda waxay u baahantay inta layssoo hor fadhiisto in istaraatiijiyad cusub oo lagu waajaho arrinta ku saabsan sharciyaynta in laysla qaato waxayna u baahan tahay in labada gole inay si degan golaha xukuumadda iyo golaha wakiiladu inay si degan arrintan uga wada shaqeeyaan si kooban haddaan ku weydiiyo dowladda puntland waxay somalilan ku eedaysay in ay bixinayso ama ay heshiisyo la gasho shirkado caalami ah gaar ahaan dhul sahamiin shidaal ay kula gasho muran ka taagan yahay waa sida ay dowladda puntland sheegtay oo maamulka puntland iyo somalilan labaduba ay muran ka dhex taagan yahay arrintaas sidoo aragtaa arrintaa dhowr gooro horena waan ka hadlay waa daandaansi qaawan waa faragelin una malayn maayo dee waa puntland weliga waad hadli jirtayoo waa afuune in ay dhaqdhaqaaqay ka samayn kartaa deegaankaa waad ogtahay ay ka hadlayso oo aan u malaynayo deegaanka gobolka sool iyo gobolka sanaag eryada udhexaysa inay tahay dhulkanina ma aha dhul muran ka taagan yahay waa dhul somalilanah cid walbanaad ku taqaano waxaana xaq u leh haddii heshiis meeshaa lagula gelayo somalilan maamulkiina hadda waa joogaa gacantana waa lagu hayaa gudoomiyaha guddi-hoosaadka khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan saciid maxamed cilmi oo magaalada hargeysa ugu warramayey waryaheena ismaaciil xuseen farjar